Star FM News.
kulan waxaan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ganacsada mombasa oo kasoo horjeestay hindisharciyeedka maaliyadda guddoomiyaha guddiga hay-adda cilmi barista arrimaha beeraha iyo xoolaha oo la magacaabay dhanka soomaaliya dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan jadwalka doorashada jubbaland oo la shaaciyey waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan wasiir fiqi oo sheegay in safiiro dhowaan tegay hargeysa tallaabo laga qaadi doono iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon waa subaxnimo axada taariikhdu ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha koob iyo tobnaadi nofembar ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka dhegeyste ay sugan tahay shan iyo tobanka bisha shanaad ee jamaacadul awal ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix ee hijiriga kusoo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinaya ee dhegeystayaal soo dhowaada ganacsatada ismaamulka mombasa ayaa kasoo horjeestay hindisharciyeedka maaliyadda ee dowla deegaankaasi ee sanadkan waxay hoosta ka xariiqeen in canshuur dheeraada lagu soo rogay iyadoo aan dadweynaha lagala tashan qorshahan ganacsatada ayaa dalbanayay in dowladda hoose ee ismaamulka mombasa ay hakiso dhaqangelinta hindisharciyeedka maaliyadda ilaa inta shacabka ay fursad buuxda uga helayaan inay aragtidooda ku biiriyaan qaar ka mid ah ganacsatada mombasa oo dareenkooda la wadaagay warbaahinta ayaa yidhi
Kilio chetu biashara hazifanyika na venye Mombasa County inataka. As much as hatuwezi fanya biashara bila kulipa ushuru, lakini walete reasonable charges, we'll comply with it. Ukiangalia sahii wanapata revenue kidogo, not all of us we can comply.
na tunalipia pia rent. Tunawaomba waweze kutuwekea vitu zote kwa pamoja, at least yule mtu akilipa like 10000 anajua amemalizana na everything rather than tulipe hapa tulipe pale na nyingine pia tulipe kule kwengine. Tumepata loopholes mpaka wengine wanakuja wanaingilia kwa mashule daycares, unapata wengine wako na watoto kidogo na mahali wenye wanaishi wako naishi mahali duni. Kwa nini wasije wakaangalia ni jinsi gani ambavyo wanaweza kupunguza ili yule mwingine pia naye aweze kusurvive ndani ya Mombasa County?
Assembly na executive hawaongei lugha moja. Kuna m- m- kuna eh, gap hapa na hatujui, na sisi hatutaki kujua. Sisi ni wananchi na tunalipa ushuru. Wao wakae chini waangalie mambo yao, otherwise this document unai reject vile ilivyo.
madaxweynaha dalka william ruuto ayaa ganacsade duwa madenge u magacaabay guddoomiyaha guddiga maamula hay-adda qaabilsan cilmi baarista arrimaha beeraha iyo xoolaha ee waddanka dor duwa ayaa degadan hayn doona muddo saddex sano ah waxa uu hogaamiyaha qaranka meesha ka saaray magacaabidii bita weru kinyuwa waaxda dambi baarista dalka ee d c ida ayaa sheegtay in la xiray eedeysano lagu magacaabo brian andore sagaalkii bishan ayay ahayd markii uu saldhigga booliiska ee kitsuru u gudbiyey warbixin ah in la afduubtay xaaskiisa maasi awor waxa uu xilligaasi sheegay in maasi ay afduubteen dad aan heebtooda la aqoon oo u ballanqaaday inay shaqo siinayaan balse dalbanayay lacag madax furasho oo dhan boqol iyo konton kun oo shilinka dalka laamaha ammaanka ayaa saddex iyo tobankii bishan soo xiray jiranzi tsumumbari oo lala xiriiriyey falkaasi waxaa lasoo tebiyey in taleefonka tuumanaha loo adeegsaday in lagu dalbado lacagta madax furashada hase ahaatee waxaa markii dambe soo baxday intaasi ee been abuur aheyd laamaha ammaanka ayaa xusay in brian loo haysto inuu gudbiyo warbixin been abuura taasoo baalmarsan xeerarka dalka
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo dalka soomaaliya guddiga doorashada ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa xalay soo saaray jadwalka doorashada guddoonka baarlamaanka madaxweynaha iyo goorta la shaacinayo xubnaha baarlamaanka ee jubbaland doorashada madaxweynaha jubbaland ayaa la qabanayaa shan iyo labaatanka bishan sida ku cad sida ku cad jadwalka xalay soo baxay sideed iyo tobanka ilaa sagaal iyo sideed iyo tobanka ilaa sagaal iyo tobanka bishan ayaa lasoo saarayaa liiska xildhibaanada la doortay ee baarlamaanka jubbaland sida uu shaaciyey guddiga doorashada ee maamulkaasi labaatanka bishan ayaa la shaaciyey in la qabanayo codsiyada musharaxiinta guddoonka baarlamaanka iyadoo kow iyo labaatanka bishan la qorsheeyey inay khudbadahooda jeediyaan islamarkaana la gudagalo doorashada kow iyo labaatanka ilaa saddex iyo labaatanka ayaa la qorsheeyey in la qabto araadyada musharaxiinta xilka madaxweynaha iyagoo khudbadahooda jeedin doona afar iyo labaatanka bishan ugu dambeyntii shan iyo labaatanka bishan ayaa la qorsheeyey in la qabto doorashada madaxweynaha jubbaland taasoo ka dhigan in sagaal cisho kadib la dooranayo madaxweynaha maamulkaasi ee shanta sane ee soo socota madaxweyne axmed madoobe ayaa la aaminsan yahay in doorashadan uu ka shaqeynayo siduu ugu soo laaban lahay kursiga waxaana taasi ka dagaalamaysa dowladda dhexe ee soomaaliya xiisad culus oo ka dhalatay doorashadan ayaa ka dhex taagan madaxda dowladda federaalka iyo madaxweynaha maamulka jubbaland waxaana suurtagal ah in xiisadan ay gaarto gacanka hadal dhanka kale gudoomiyaha guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka ee maamulka jubbaland dor mursal siyaad maxamed ayaa faahfaahiyey shaqooyinka ilaa ay hadda u qabsoomay guddiga iyo howlaha doorashooyinka waxa uu sharaxay qodobada mudnaanta leh ee horyaala guddiga iyo jadwalka doorashada kuwaasoo qayb ka ah waajibaadka shaqe ee guddiga dhammaan bulshada soomaaliyeed meel kastooy joogaan gaar ahaan dowladda jubbaland iyo bulshada jubbaland ku nool waxaa caawa sharaf weyn oo ah guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland inay idiin soo bandhigaan qabanqaabada doorashada jubbaland iyo qaabka ay noqonayso taasoo ku timid qodobada dastuuriga ah ee jubbaland qodobka shan iyo labaatanaad siddeed iyo labaatanaad sagaal iyo labaatanaad iyo siddeetanaad iyo qodobada dastuurka dowladdeenna federaalka u yaala ee kale ah boqol iyo labaatan boqol labaatan iyo kow iyo boqol afartan iyo labo madaxweynuhu wuxuu cusboonaysiiyey howlgelinta iyo shaqofulinta guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland sagaalkii bisha kow iyo tobnaad laba kun labaatan iyo afar guddigu magacaabidiisa kadib wuxuu ka howlgalay howlihii dastuuriga ahaa ee u yaalay kadib markuu baarlamaanka jubbaland ansixiyey tobankii bisha kow iyo tobnaad labada kun labaatan iyo afar isagoo oo ka bilaabay wacyigelinta bulshada wixii kale faahfaahinaya howlfudinta ah bulshada soomaaliyeed iyo reer jubbalandba waxay ka heli doonaan habraaca midda labaad guddigu wuxuu diyaariyey jadwalka ay ku socon doonto howlaha doorashada laba kun labaatan iyo afar howlahaasoo ah doorashooyinka xulidda shakhsiyaadka ka mid noqon doona baarlamaanka cusub ee jubbaland dhisidda baarlamaanka jubbaland iyo doorashada madaxweynaha jubbaland haddii aan la idmo sida ku cad jadwalka wixii kale faahfaahina insha allahu waxaad kala xiriiri doontaan guddiga ciddii u baahato sidaasaan rajaynaynaa ilaahay idankiis inaan wada xiriirno allaha nagu guuleeyo dhammaanteen wanaagga iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa sheegay in safiiro dhowaan tegay magaalada hargeysa ee caasimadda jamhuuriyadda somalilan tallaabo laga qaadi doono
safiirada ajnabiga oo dalkan ku sugan qaarkood waxay tageen hargeysa oo doorasho ka socotay dowladda soomaaliya mowqifkeeda way caddaysay doorashooyinkaas ku saabsan inkastoo nidaam goonigoodsada doorashadiis waxa laga dhahayo aysan wax weyn ahayn haddanayna si nabadgelyaha ku dhacdo dadka soomaaliyeed oo si nabadgelyaha doorasho ku qabtay waayo runtii waxaa ayaan darraha in safaaradaha safiiro ay stagements halkaas ka jeediyeen safiirku uu qarinayo dalku safiirka ka yahay uu leeyahay dal hebel ambasador hebel baan ahay dowlad hebel ambasadoorkeedaan ahay laakiin dalka inuu ka qariyey markuu stagementska sheegaya qaarkoodna inayba ku tilmaameen country waan u yeernay safiirka danishka markuu arrintaasi ku dhawaaqay wuuna noo ballansan yahay dalka soomaaliya waa hal dal wixii aan isku haysanayna aan isku haysano laakiin nin safiira oo dowlad usoo xilsaaratay inuu dalka soomaaliya safiir ka noqdo kama yeelayno qayb ka mid ah inuu dal ku tilmaamo kama yeelayno inuu qariyo dalka uu safiirka ka yahay oo uu sheegan waayo ka baqo ka xishoodo dalkuu safiirka ka yahay taasna waa midaan runtii u taagannahay waxaana hadda ka digaynaa stagementiska arrintaas laga soo saari doono inay noqdaan gobol soomaaliya ka mida doorasho qabsaday waa stagementisku sidaas inay ku salaysnaadaan wixii la ysku hayo xalkooda iyo waxeeda waa wax soomaali u taalla waxaana rajaynaynaa haddii isbeddel meeshaas ka dhacay in wadahadalkiina dib u bilaaban doono meel fiicanna aan arrintaas lagu salayn doono oo dad miyir qaba oo ka miyir qabsan kuwii hore inay meeshaas ay ku soo bixi doonaan wadahadalkiina meeshaas laga bilaabi doono mar walbana annagu soomaaliya dalka soomaaliya la yidhaahdo waxaan u rabnaa meel kastaba barwaaqaan u rabnaa waxaan u rabnaa democracy dalkeedu dadkeedu inay maamulada meeshaas ka jira ay doortaan waa midda dowladdu hadda ay u socoto oo maanta guddiga doorashooyinka maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa ku eedeysay dowladda dhexe ee soomaaliya inay caadaysatay ku tumashada dastuurka iyo xeerarka dalka soomaaliya u yaalla islamarkaana aysan wax la tashiya u ogoleyn dowlad goboleedyada waddanka soomaaliya maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa mar kale caddeeyey in aysan qayb ka ahayn kana waantoobayaan xeerarka doorashooyinka ay ku tilmaameen kuwo ay sharci darre yihiin aan heshiista lagu ahayn oo baarlamaanka soomaaliya isku dayayo in la meelmariyo iyadoo aan xitaa kooramka u dhammaystirnayn jubbaland ayaa sidoo kale ayaan darar ku tilmaamtay in madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya ay dhagaha ka furiisteen baqyada iyo talaabo iyo talooyinka siyaasiyiinta iyo bulshada soomaaliyeed ayagoo dabcan ugu baaqay in dowladda dhexe ay dhegeysato shacabka madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo saaray qoraal uu eedeen kulul ugu jeediyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xukuumaddu hogaamiyey baarlamaanka waddankaasi isagoo kasoo horjeestay xeerka lagu dhisayo guddiga doorashooyinka dalka soomaaliya ee shalay baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey farmaajo ayaa sheegay in lasii fogeeyey dowlad goboleedyada qaar iyadoo ay dhinaca uga baxeen arrimaha socda gaar ahaan xildhibaanada kasoo jeeda maamulada puntland iyo jubbaland wuxuuna farmaajo fariin culus u diray guddoonka baarlamaanka ee dalka soomaaliya qoraal uu soo saaray farmaajo ayuu ku yidhi tallaabadu uu qaaday guddoonka baarlamaanka soomaaliya ee ansixinta sharci darrada ee xeerka lagu xeerka lagu sheegay dhisida guddiga doorashooyinka ee sohmiinta waxay sii fogeyneysaa xalweelidda tabashooyinka ay qabaan maamul goboleedyada ka maqan madasha wadatashiga qaran madaxdii hore iyo siyaasiyiinta dalka soomaaliya soo hogaamiyey markan dhegeystayaal haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi akhbaaraadka caalamka iyo warbixinadii ugu waaweynaa ee caalamka ciidamada militariga israa'iil ayaa weerar ay ka geysteen magaalada ku taala koonfurta marinka khaza ee rafa ku dilay shan ruux oo falastiiniyiina weerarka ayaa ka dhacay dhanka bari ee magaalada sida ay ku waramayso warbaahinta caalamiga ee aljaziira ugu yaraan lix bilood ayaa kasoo wareegatay markii israa'iil duulaan dhanka dhulka ah ee ka fulisay rafa waxaa horey u ballanqaaday inay fulin doonto howlgal xadidan oo ka dhan ah xamaas warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda saifm waanaga intaa anigoo maxamed axmed khaliifa ee idin warramayey cid warkayga seegaba xidib uga daalacan karaan barta internetka inuu ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w sf m c o k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkiiaan halkaan ka akhriyey